بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله قواعد في أدلة الأسماء والصفاat القاaعدة الأولى waxaynu halkan ka galnay qeybtii saddexaad ee ka mid ahayd qeybaha kitaabku uu ka hadlaayo oo ah qawaacid yani waxa weeyaan lagaga hadlayo adilada asmaada iyo sifaadka qaala almualifu raximah اllah waxa uu sheekhu yidhi qawaacidu fi adilati اlasmaaءi wاsifaat ay haadihi tani qawaacidu waa qawaacid ama qaacidooyin qawaaciddaasoo fii adilati alasmaa'i waasifaat asmaada iyo sifaadka adiladooda ku saabsan alqaacidatu اluulaa qaacidada ugu horeysaa waxaa weeyi aladilatu alatii tuhbatu biha asmaءu اllahi tacaala wa sifaatuhu hiya kitaabu اllahi tacaala wa sunatu rasuulih waxa uu sheekhu yihi qaacidada hore waxa weeyi aladila adilada allatii adiladaasoo tuhbatu lagu sugo bihaa adilada asmaaullaahi ilaahay asmaadiisa lagu sugo tacaalaa koreeye iyo wa sifaatuh ilaahay sifaadkiisa lagu sugaa hiya adiladaasi kitaabuullah waa ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa tacaalaa koreeye iyo wa sunnatu rasuulih iyo rasuulkiisa sunnadiisa weeyaan salى اllahu عalayhi wasalam oo falaa tuhbatu laguma sugo asmaaء اllah ilaahay asmaadiisa iyo wa sifaatuh sifaadkiisa laguma sugo bikayrihimaa waxaan kitaabka iyo sunnada ahayn waxa uu sheekhu tilmaamay adilada ay ku sugnaato asmaada iyo sifaadku in ay tahay kitaabka iyo sunnada oo kayrkood aan lagu sugin ahlulcilmigu waxay raaciyaan iyo ijmaaca ijmaaca salafka laakiin sheekh ibnu cuthaymiin calayhi raxmat ullah sharaxa wuxuu ku leeyahay dee ijmaaca salafka laftiisa mustanadka uu cuskanaya waa kitaabkiiyo sunnada oo xataa ijmaacu dee deliil sidiisa uun mustaqilu a maahee isaga laftiisu wuxuu u noqonayaa uun ma'aalkiisu ila alkitaabi wasunna oo wuxuu leeyahay ijmaac kasta oo sugan horta wixii ijmaac lagu sheegaaba ijmaac maaha waayo dee kullun yaddaci lijmaac intaasoo ijmaac baa la sheeganaya walidaalika ijmaacaadka noocaaseen sugnayn waa kii axmed ibnu xambal iyo kayrkiiba ay lahaayeen man iddaca alijmaaca faqad kadab ruuxa ijmaac iska sheegtaa been buu sheegay waa ijmaacaadka la yska sheeganayo ee aan sugnayn laakiin ijmaaca sugan mustanadka uu cuskanaya waa kitaabkiiyo sunnada marka haddii la yidhaahdo masderka asmaada iyo sifaadka lagu sugaa waa alkitaabu wاsunnatu waاlijmaacu waa sax waayo ijmaaca salafkana mustanadkiisu wuxuu usoo noqonayaa uun kitaabka iyo sunnada waxaana sheekhulislaam majmuuculfataawaha uu ku sheegay mujaladka saddexaad safxada boqol konton iyo toddoba oo uu yidhi alijmaacu aladii yandabitu huwa ma kana calayhi asalafu الصaalix id bacdahum kahura اlاkhtilaafu waاntasharat اlumma wuxuu yidhi ijmaaca guntamaya ee mundabidka ah ee la ictimaadi karaa waa dadkii hore wanaagsanaa waxay ku sugnaayeen saxaabadii iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciin waayo wuxuu yidhi iyaga dabadood khilaafkiibaa farabatay ummaddiina waa faaftay oo macnaha siduu ijmaac dabadood ku guntamaa way adag tahay laakiin ijmaaca laysku huba ee mundabidka ah ee masder masder masaadirtii shareecada ka midihi waxa uu yahay waxa uu yidhi waa ijmaaca salafka waxay ku kulmeen saxaabadii iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciin hada huwa hada huwa alijmaac almundabit ayaa shaekhu lislaam ibnu taymiya uu sheegay caleyhi raxmat ullah marka calaa kullin dee kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca ayuunba waa master lagu sugi karo asmaada iyo sifaadka ijmaacana sidaa aynu sheegnay isagana marjiciisa uu soo noqonayaa waa uun kitaabkii iyo sunnadii oo suurtagal maaha ummaddu dee inay ku ijmaacdo calaa khilaafi alkitaabi wasunna wax khilaafka yacni khilaafsan kitaabka iyo sunnada oo ummaddu dee baadi iyo dalaalo ku kulmi mayso khaasatan ummaddan sadrigeedii hore khayrkiiyo wanaagga looga markhaati kacay khayru nnaasi qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahu waxa uu sheekhu yidhi marka aladilatu adilada alatii adiladaasoo tuhbatu lagu sugo biha adilada asmaa اllah ilaahay asmaadiisa lagu sugo tacaala koreeyey wa sifaatuhu sifaatkiisa hiya adiladaasi kitaabu اllahi tacaala waa kitaabka alleh ilaahay subxaanahu wa tacaala koreeye iyo wa sunnatu rasuulih rasuulkiisa sunnadiisa weeyaan salى اllahu عalayhi wasalam oo falaa tuhbatu laguma sugo asmaa ullaahi ilaahay asmaadiisa iyo wa sifaatu sifaatkiisa laguma sugo bikayrihimaa waxaan kitaabka iyo sunnada ahayn waxa uu sheekhu yidhi wa calaa haada kaa inakoo ku dareerayna qaacidada ah dee kitaabka iyo sunnada unbay sifaatku ku sugmaan wa calaa haada ay wa jaryan calaa haada kaa inakoo ku dareerayna qaacidada aan hore u soo xusnay famaa warada waxa uu soo arooray ihbaatuhu sugistiisa lilaahi ilaahay loo sugayaa tacaalaa koreeye oo min daalika asmaadaa iyo sifaatkaa ka mida ee filkitaabi kitaabka ku sugnaaday iyo wa sunnati sunnada rasuulka wajaba waxa waajibaya ihbaatuh in la sugo waxa uu sheekhu yidhi haddaba inakoo qaacidadaa ka duulayna waxaa kitaabka iyo sunnada ku sugnaada ilaahay in loo sugayo waa waajib in la sugaa wamaa warada waxa soo arooray nafyuhu diidistiisa la diidayo in ilaahay loo diiday fiihimaa kitaabka iyo sunnada ku soo aroorayna wajaba waxa waajibaya nafyuhu in la diido maca ihbaati kamaali diddi ka soo horjeedkiisii kaamilka ahaa iyadoo la sugaayo wuxuu yidhi waxa kitaabka iyo sunnadu ay diideenna in la diidaa waajib ah oo la anfiyo iyadoo kamaalkii ka soo horjeedana la sugayo waayo muxuu ugu qayday nafyiga maca ihbaati kamaali diddihi muu iska yidhaahda uun wamaa warada nafyuhu fiihimaa wajaba nafyuhu ridwan axsanta lianna anafya almujarada laa yakuunu kamaalan nafyiga mujaradkee badhaxa tiranee maxdiga ah waxaasi sidaa ma aha nafyi mujaradihi kamaal iyo ammaan ma tusiyo ilaa uu keensado kamaalka ka soo horjeeda sidaa darteed buu yidhi maca ihbaati kamaali diddihi waayo dee nafyiga maxdigii waa cadam waalcadamu laa yakuunu shay-an fadlan can an yakuuna kamaalan waxayna soo martay nafyigu waa cadam cadamkuna wax jiraba ma aha iska dhaaf inuu kamaal noqde markaa sifatu naqsi kastoo ilaahay laga nasahayaa maxay keensanaysaa kamaalka ka soo horjeeda in la sugo oo naqsiga mowdkee ilaahay loo diiday muxuu keensanayaa xayaatada kaamilkee ka soo horjeeda waxau sheekhu yidhi markaa wamaa warada waxa uu ku soo arooray nafyuhu diidista la diiday fiihimaa kitaabka iyo sunnadana wajabo waxa waajibaya nafyuhu in la diido maca ihbaati kamaali didihi didkiisa yacni ka soo horjeedkiisa kaamilka ah iyadoo la sugaayo wamaa lam yarid waxa aanu soo aroorin ihbaatuhu sugistiisa la sugayo iyo walaa nafyuhu diidistiisu toona fiihimaa kitaabkiiyo sunnada aanay ku soo aroorinna wajaba waxa waajibaya altawaqufu in laga joogsado fii lafdihi lafdigiisa oo falaa yuhbatu aan la sugin walaa yunfaa uun lana diidin waayo waa licadami wuruudi alihbaat waayo sugitaanka soo arooridda uu soo arooray la'aanta lalaayahay iyo wanafyi diidistu inay soo aroortay la'aanta lalaayahay fiihi dhexdiisa uu ku soo arooray macnaha waxa uu yidhi waxa aanu soo aroorin ihbaatkiisa iyo nafyigiisu toona kitaabka iyo sunnada dee waxaa waajiba lafdigii in laga joogsado oon lana sugin lana diidin waayo muxuu ku cileeyey dee nafyiyo ihbaat midna muu soo aroorin waa licadami wuruudi alihbaat sugidi may soo aroorin wanafyi diidmana kumay soo aroorin fiihi dhexdiisa dee mar haddaan lana diidin lana ogolaan hana diidin hana ogolaan waa xagga lafdiga waase goorma waa marka lafdigu aanu tusinayn wax nuqsaan ah amaa nuqsaan hadduu tusinaayo lafdigu yaanu sooba aroorin laakiin hadduu nuqsaan tusiyo maxaa waajiba dee in la anfiyo wa amaa macnaahu macnihiisa samiyaah fa yufasalu waa la kala saarayaa fiihi dhexdiisa oo waxaa lo odhanayaa maxaad uga jeedaa macnaha muraadkaagu waa maxay fain uriida haddii looga jeedo bihi macnaha xaqun xaq haddii looga jeeda yaliiqu u cunnama oo ku habboon bilaahi alle tacaalaa koreeye fahwa macnahaasi maqbuulun waa la aqbalaya wain uriida haddii looga jeedo bihi ma- bihi isaga lafdigaas macnan macno laa yaliiqu aan ku habboonayn bilaahi alle caza khaalibha wajalla weynaaye wajaba waxaa waajibaya radduhu in la diido oo la celiyo waxa uu sheekhu markaa inoo sheegay saddex arrimood oo xaggii ihbaatka iyo nafyiga ah arrinka koowaad kitaabkiiyo sunnadu waxay sugeen waa la sugayaa kitaabkiiyo sunnadu waxay ilaahay u diideen waa loo diidayaa kamaalka ka soo horjeedana iyadoo la sugaayo haddaba ka warran qaybta saddexaad oo ah waxaan sugiddiisa iyo nafyigiisa midna aanay ku soo aroorin kitaabkiiyo sunnada kaa waa la kala saarayaa oo xagga lafdiga mujmalka ah ee aan kitaab iyo sunnatoona ku soo aroorin horta lafdiga waa laga joogsanayaa oo lana sugi maayo lana diidi maayo waxaana looga tawaqufayaa haddaad sugtana waxaa laga cabsanayaa macno baatila inaad sugto haddaad diiddana waxaa laga cabsanayaa macno xaqa u xambaarsanaa inaad diiddo dee markaa lafdigii laa yuhbatu walaa yunfa laakiin macnihiisii waa la istifsaalayaa oo waa la kala saarayaa oo waxaa la odhanayaa muraadkaad uga jeedaa waa maxay xaq hadduu uga jeedo dee waa laga aqbalayaa baatil hadduu uga jeedana dee waa la diidayaa marka yutawaqafu fi اllafdi wa yufasalu fi اlmacnaa lafdigii waa laga tawaqufayaa macnihiina waa la kala saarayaa oo xaqiisana waa la sugayaa baatilkiisana waa la anfinaya oo waa la diidaya waxa uu sheekhu yidhi markaa wamaa lam yarid waxaanu soo aroorin ihbaatuhu sugistiisa iyo walaa nafyu diidmadiisu toona fiihimaa kitaabka iyo sunnada aanu ku soo aroorin wajaba waxa waajibaya altawaqufu in laga joogsado fii lafdihi lafdigiisa oo falaa yuhbatu aan la sugin walaa yunfa aan lana diidin waayo waa licadami wuruudi اlihbaati sugidda yacnii aan waxa weeyaan ku soo aroorin iyo wanafyi diidmada aan ku soo aroorin fiihi dhexdiisa macnaha sugid iyo diidmo midna kuma soo aroorin wa amaa macnaahu macnihiisa samiyaa fa yufasalu waa la kala saarayaa fiihi macnahaasi fain uriida haddii looga jeeda bihi macnahaasi xaqun xaq haddii looga jeeda yaliiqu u cunama bilaahi alle tacaalaa koreeye fahwa xaqaasi maqbuulun waa la aqbalaya wain uriida haddii looga jeeda bihi isaga macnan macna haddii looga jeedo macnahaasoo laa yaliiqu billaah ilaahay aan u cunamina caza khaalibha wajalla weynaaye wajaba waxaa waajibaya radduhu in la diido oo la celiyo ayaa waajibaysa waxa uu sheekhu yidhi famima warada ihbaatuh haddaba famima warada waxa soo arooray waxaa ka mida ihbaatuhu sugistiisu ay soo aroortay lilaahi ilaahay loo sugayo tacaalaa koreeye waxyaabaha soo arooray in alle loo sugayo waxaa ka mid ah kullu sifatin sifo kasta oo dalla uu ku tusiyey calayhaa sifada ismun ism uu ku tusiyey isamkaasoo min asmaa'i illaah ilaahay magacaantiisa ka mida tacaalaa koreeye uu ku tusiyey dalaalata mutaabaqatin dalaalo yacni daboolaysa oo waafaqaysa macnihii loo dejiye oo kaamil ah aw tadammunin aw dalaalata tadammunin ama ku tusiyo dalaalo keensanaysa macnihii loo dejiyey wax ka mid ah aw iltizaamin aw dalaalata iltizaamin ama dalaalo waxa weeyaan keensanaysa ee ku tusinaysa macno ka baxsan wixii loo dejiyey laakiin ka dhalanaya oo iltizaamku waa macno ka baxsan wixii loo dejiye lafdiga laakiin ka dhalanaya oo ka laasimaya looma dejin laakiin wuu ka laasimaya waanaynu soo maray saddexdan dalaalaba in dalaalatu اlalfaad ay saddexdaa mid un tahay ima dalaalatu mutaabaqa aw dalaalatu tadamun aw dalaalatu iltizaam marka dalaalatu dalaalatu lmutaabaqa maxaynu ku soo tacriifinay haye tacriifkiisina muxuu ahaa aye man yadkur tacriifkii dalaalat lmuaabaqa dalaalada muaabaqada tacriifkeedii man yadkuru marartu laa adriba dalaalat اlmuطaabaqa waa dalaalat اlafdi calىa tamaami اlmacna اlmawduuci lahu waa lafdigu inuu ku tusiyo macnihii loo dejiye oo dhammaystiran si kaamil ah muطaabaqana waxaa loo yidhi waa taطaabuqu lafdi wاlmacna macnihii iyo malfuudkii baa istataabuqaya ama isdaboolaya ama iswaafaqaya macnaha dee shaygu shayga markuu si toosa u daboola ayaa la yidha u waafaqay soo ma marka macnaha lafdigani macnihii loo dejiyey buu si dhammaystiran u tusayaa waxba kama tegin waa dalaalat lmuaabaqa waa bimacna almuwaafaqa in lafdiga iyo macnihiisii loo dejiyay si dhammaystiran isku waafaqaan oo isku daboolaan tusaale ahaan dalaalat اlbeyt calى kuli ma fiih axsanta yacni gurigu mukawinaadka uu ka kooban yahoo dhan lafdigaa beyt inuu gurigii iyo wixii uu ka koobnaa oo dhan ku wada tusiyaa waa muطaabaqa waa ko dalaalatu tadamun saddexdaba si aynu ugu daliishanno horta muطaabaqadu waa taa aynu sheegno oo macnihi si dhamaystiran inuu tusiyo tadamunkuna muxuu noqonayaa aye dalaalat lafdi calى juزءi اlmacna اlmawduuci lahu yani macnihii guud waad haysaan dee tacbiirkana inaad xafidaan way fiicanta macnaha lafdigu waa inuu tusiyo macnihii loo dejiyey berhkii wax ka mid a kuma wada tusinayo wax ka miduu ku tusinaya beytkii laftiisa ku tusaale haddii la yidhaha beyt waxaa looga jeedaa qolkii hurdada ama beyt waxaa looga jeedaa fadhigii ama beyt waxaa looga jeedaa madbakhii dee waa qeyb ka mida gurigii soo maha marka beytku inuu ku tusiyo qeyb ka mid a waa dalaalatu tadamun waa macnihii loo dejiyey guud wax ka mid a kuma wada tusinayo wa dalaalatu liltizaam maa hiya dalaalatu liltizaamna waa maxay ya aya mustaf intaanad miaalin horta waxaa la yidhaha dee shayga waa la suureeyaa uma bacda dalika almithaal horta iltizaam wuxuu yahay noo sheeg kadib tusaale macnaha lafdigu waa inuu ku tusiyo hee waa dalaala moogta taxuumu xawla alximaa waad ku ag wareegaysaa laakiin si toosa umaad asiibin ya aya cabdiraxmaan dalaalat lafdi calىa amri khaariji can musamaahu laazimin lahu axsanta waa inuu lafdiga ku tusiyo axsanta wax dalaaladiisii macnihii loo dejiyey ka baxsan manaa macnahan inuu tusiyo looma dejin laakiin ka laazimayo uu keensanaya ama ka dhalanaya gurigoo kale tusaale ahaan dalaaladii iltizaamka waa maxay dalaalat اlbeyt dalaalat iltizaamka ay rashid muhandiski ma fahamta cabdiraxmaan muhandisku guriga ka mid ma hadde albeyt marka la yidhaha miyuu injineerkii dhise ku dhacaya laakiin wuxuu kuu tusinayaa min baabi aliltizaam wuu ka dhalanayaa oo guri iska dhismaa miyuu jiraa muhandis la-aan dee nin farsamo yaqaan unbaa dhisay marka gurigu mukawinaadkiisa oo dhan wuxuu kugu wada tusinayaa bilmuaabaqa qeyb ka midana wuxuu kugu tusinayaa bitadamun wax ka baxsanna wuxuu kugu tusinayaa bililtizaam waa muhandiskaa dhisay haye asmaadii ilaahayna miaal usoo qaata marka ila wuxuu ku yihi kulu صifaة dala عalayha ism min asmاء الlahi taعaalى dalaalة muطaabaqaة aw tadamuni aw اltizaami aye al alkhaaliq haddii la yidhaha daatadii iyo sifadii buu ku wada tusayaa dalaalat lmuaabaqa macnaa waa macnihii loo dejiyo dhammaystiran dee daatada ilaahay iyo sifadiiba waa muaabaqa haddaan idhaahdo dalaata tadamunna waxa weeyaan Mm.
sifada ahaan haddaan loo sugo amba daata ahaan haddaan magaca loo sugo wuxuu noqonayaa dalaata tadammun.
mar walba waa loo sugayaa laakiin haddii la yidhaha daatadoo keliya dalaalada uu ku tusinayaana waa tadamun sifada gaarkeeda inuu ku tusiyaana waa tadamun haddii la kala qaado dalaalatuhu cala daati waxdaha waa tadamun sifadoo keliya inuu gaarku tusiyaana waa tadamun ilan waa juz ka mid a macnihii labadaba inuu ku wada tusiyaana waa mutaabaqa iltisaamkiina iltisaamkana waxa inaan la idhaahdo waxaa laga qaadanaya iltisaamka inuu ilaahay ku sifaysan yahay sifatu lcilmi axsant sifatu alcilmi waalqudra macnihii khaaliqa loo dejiye ka mid ma ah laakiin way ka laasimaysa waayo ilaahay wuxuu wax ku abuuray biqudrati awood haddaanu lahayn miyuu abuuri lahaa wuxuu wax ku abuuray bicilmi haddaanu ogaal ahayn uunu ogeyn miyuu abuuri lahaa makhluuqiisa markaa sifatu alcilmi wa sifatu alqudra looma dejin khaaliqa laakiin way ka dhalanaysa way ka laasimaysa waayo lam yakhluq ila bicilmihi wa qudratihi way ka laasimaysa wa minhu waxaa ka mid a ayaa sheekhu uu yidhi markaa kullu sifatin sifo kasta oo dalla uu ku tusiye calayhaa sifada ficlun ficil uu ku tusiye oo min afcaalihi afcaashiisa ka mid a kalistiwaa'i sida sarraynta cala alcarshi ilaahay carshiga ka sarreeyo alraxmaanu cala alcarshi istawaa ficilka istawaa baa laga qaatay sifada istiwa iyo wanusuuli soo degista ila samaa'i dunya samadan dhow ilaahay u soo degayo habeen walba saddex meeloodow meeli markay hadho uu samaau dunyaha alla u soo degayo waxaa laga qaatay xadiidka nebigu uu yidhi yanzilu rabbuna ila samaa'i dunya iyo walmajii'i imaatika lilfasli inuu kala saaro alla u imanayo beyna cibaadihi addoommadiisa uu kala xukumo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waxaa laga qaatay wajaaa rabbuka sifatu lmajii iyo wanaxwi daalika sifaadkaa la soo sheegay wixii la mida ee min afcaalihi afcaashiisa ka mid ah ee macnaha min afcaalihi afcaashiisa dee ka mid ah afcaashiisa laga qaadanayo allatii afcaashaasoo laa tuxsaa aan la koobi karayn anwaacuhaa noocyadeeda aan la koobi karayn fadlan iskabadaa can afraadiha midhmidh ahaan iyo afraaddeeda kowkow marka loo soo qaatay iskabadaaye wayafcalu llaahu ilaahay waa sameeyaa maa yashaau waxa uu doono oo dee afcaashiisu nihaaye iyo meelay ku dhammaato ma leh sida aqwaashiisa iyo hadalkiisu meeluu ku dhammaado iyo nihaaye aanu u lahayn waxa uu sheekhu yidhi markaa sifaadkaa rabbi loo sugayo waxaa ka mid ah dee sifo kasta oo ficil afcaashiisa ka mida uu tusiyo macnaha waa sifaadkii afcaashiisa laga qaadanayey sida amthaa- amhiladaa uu soo qaatay iyo afcaasha kalee la midka ah ee aan noocyadeeda la koobi karayn afraaddeeda iskaba daaye marka nooca iyo fardigana muxuu uga jeedaa ma huwa almaqsuudu biاlnowc wama huwa almaqsuud biاlafraad aw اlaaxaad afraadda midhmidhkii buu uga jeedaa dee afcaashii midhmidh u dhacaysa ee mutajadidka ahayd anwaacdana asalkii sifada axsanta tusaale ahaan sifatu lkalaam dee weyninkii odhan jiray ahlu sunnuhu waxay qabaan inay tahay qadiimatu nawc xaadiat alaaxaad yacni nooceedu waa qadiim azaliyo weligii waa ku sifaysnaa afraaddeeda iyo aaxaadkeeda midhmidh marka loo soo qaatana dee waa xaadid oo wax soo cusboonaado mutajadid ah ila xuduudkani khalqi loogama jeeda waa bimacna tajadud oo inakii lahayn dee markuu nebi muuse la hadlay iyo nebi maxamed markuu la hadlay sala allahu calayhi wasalam iyo ambiyadii kale markuu la hadlay dee ma isku mid bay ahayd way kala duwanayd oo midba mar buu la hadlay ilaahay subxaanahu wa tacaala marka calaa kullin sifatu lkalaam dee waxa weeyaan noocyadee noocu waa asalkii sifadii qadiimka ahaa afraaduna waa aaxaadda kalaamka ee marba waxa weeyaan mid uu la hadlay marba qof uu la hadlay waa aaxaaddii iyo afraaddii markaa sheekhu waxa uu tilmaamayaa dee afcaasha ilaahay subxaanahu wa tacaala anwaacdeeda ayaan la koobi karayn noocyadeeda qadiimka ah intay leegyihiin ayaan la koobi karayn iskabadaa aaxaadda iyo afraadda tirada badan leh ee marba qaar ay dhacayaan afcaasha marba qaar ay dhacayaan ee ay imanayaan ee ay soo cusboonaanayaan iskaba daaye marka waxa uu yidhi wa minhu waxaa ka mida kulu sifatin sife kastoo dalla uu kutusiyey calayha sifada ficlun ficilo min afcaalihi afcaashiisa ka mida kalistiwaayi sida sarraynta cala carshi uu ka sarreeyo wanusuuli iyo soo degista ila samaa'i dunyaa samadan dhow uu soo degayo walmajii'i iyo imaatinka lilfasli bayna cibaadih si uu addoommadiisa u kala xukumo alla u imanayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaame iyo wanaxwi daalik sifaadkaa wixii la mid a oo min afcaalihi afcaashiisa ka mid a allatii afcaashaasoo laa tuxsaa aan la koobi karin anwaacuhaa noocyadeeda fadlan can afraadihaa iska baddaa midhmidhkeeda iyo aaxaaddeeda eh wayafcalu allaahu ilaahay waa sameeyaa maa yashaa waxa uu doono wa minhu waxaa ka mid a sifaadkaa alwajhu wejigii ayaa ka mid a iyo walcaynaani labadii indhood iyo walyadaani labadii gacmood iyo wanaxwuhaa wixii la mid ah oo sifaadkii ficliga ahaa markuu wax ka mida sheegay ayuu sifaadkii daatiga ahaa weliba noocii khabariga ahaana wax ka mida uu tilmaamay wa minhu waxaa ka mid a sifaadkaasi alkalaamu hadalkii ayaa ka mid ah waalmashii'atu mashii'adii iyo doonistii macnaa kowniga ahayd waxa ilaahay uu doono kownan ee uu qadaray iyo waaliraada iraadadii doonistii biqismayihaa labadeeda qayboodba yacni iyadoo labadeedii qayboodba wadatay iraadadu labadee alkowniyi qismiga kowniga ah oo waa iraadada kowniga ee qadariga ah bimacna alqadar iyo washarciyi qismiga sharciga ah waana iraadada diiniga ah ee sharciga ah ee bimacna almaxaba ah falkowniyatu iraadada kownigiihi bimacna almashii'ati waa mashii'ada macnaheeday ku dheehantahy oo macnaheedu waa almashii'a wاsharciyatu iraadada sharciga ee diiniga ihina bimacna almaxabati jacaylka ama maxabada macnaheeday ku dheehan tahay marka waxa uu sheekhu tilmaamay iraadadii inay laba qaybood tahay iraada kowniya iyo iraada sharciya iraadada kownigii waa taqadariga ahoo waa bimacna almashii'a waana laazimat اlwuquuc oo waxa ilaahay uu qadaraa miyuu baaqanaya wax kastoo alla uu qadaraa laabudda an yaqac laakiin iyadu bimacna almaxaba maahoo dee waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu jecel yuhu raalli ka yahay iyo waxaanu raalli ka ahaynba wuu qadaraa xagga qadarka oo dee kufrigaba wuu qadaray walaa yardaa licibaadihi اlkufra khayrkana wuu qadaray waanu jecel yuhu raalli buu ka yihi laakiin iraadada sharcigii iyadu waa bimacna almaxaba uun oo waa waxa ilaahay uu jecel yahay waana dee awaamirtii shareecada oo daacaadka iyo cibaadaadka layna amray ilaahay subxaanahu wa tacaala dee raalli buu ka yahay waanu jecelyihi oo bimacna almaxaba wa minhu waxaa ka mid a sifaadkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala loo sugayo alridaa markaa waxaynu nidhi iraadada kowniga ah waa bimacna almashii'a taa qadariga ah waana laazimat lwuquuc iraadada sharcigiina waa bimacna almaxaba oo ilaahay wuu jecelyahay dee raallina wuu ka yahay waa sharaa'icdii iyo daacaadkuu ina amray laazimat lwuquucna maaha waayo ilaahay awaamirta shareicadee uu ina faray ee uu ina saaray miyey wada dhacayaan dee addoommadii qaarna way la imanayaan qaarna la iman maayaan soo maaha marka iyadu dee iraadada sharcigii maaha laazimat lwuquuc oo farqiga u dhaxeeya iraadada kownigii iyo iraadada sharciga ah waxa weeyi ta kownigii waa laazimat lwuquuc laabudda inay dhacdo ta sharciguna laazimat lwuquuc maahee qad taqac waqad laa taqac ma'muurkii dee in lala yimaadana waa la arkaa inuu baaqdana waa la arkaa sidoo kale furuuqda udhaxaysa dee taasi waa bimacna almashii'a waa qadari tanna waa bimacna almaxaba wa minhu waxaa ka mid a sifaadka alle loo sugaya alridaa raalli ahaanshiya walmaxabatu jacaylkii iyo walqadabu cadhadii iyo walkaraahatu naciddii iyo wanaxwaha wixii la mid ah wa mimaa warada waxa soo arooray waxaa ka mid a nafyu diidistiisu ay soo aroortay can illaahi alle loo diidaya subxaanahu nasahnaaye liintifaa'ihi yacni anfowga ilaahay subxaanahu wa tacaala manfiga uu ka yahay ee rabbi aanu ku sifaysnayn ee laga nasahayo waxyaabahaas yacni intifaaga uu manfiga yahay darteed uu soo arooray alle in loo diidayo laga nasahayo waxaa ka mid ah wa mimaa shaygii waxaa ka mid a warada soo soo arooray nafyu diidistiisa can illaahi alle loo diidaya subxaanahu nasahnaaye liintifaa'ihina loogu diidayo anfowga uu manfiga ka yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo wa hubuuti kamaali diddihi ka soo horjeedkiisa kaamilkii sugitaanka uu sugan yihi yacni waxyaabaha ilaahay loo diiday waxaa ka mid ah ee looguna diiday inuu manfi yahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa uu manfi ka yahay kamaalkiisa ka soo horjeedaana uu sugan yahay waxyaabaha waxaa ka mid a almowtu dhimashadii baa ka mid ah oo mowdka alle waxa loogu diiday dee waa manfi oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dhiman maayo xayun laa yamuut ka soo horjeedkiisa kaamilkiina waa u sugan yaho alxayaatu alkaamila iyo wanawmu hurdadii weeyi iyo wasinatu luladii waa muqadimaadkii hurdada ka soo horreeyey iyo walcajsu taagdarradii weeyi iyo walicyaa daalkii weeyaan iyo waulmu dulmigii weeyaan iyo walghaflatu moogganaantii weeye can acmaali alcibaad addoommada acmaashooda la mooganaa weeyi waxyaabahaasoo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala waa laga nasahayaa kamaalka ka soo hor jeedaana la sugayaa oo kafla kuma s- kuma jirta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu moogan yahay acmaasha addoommadiisa waayo likamaali cilmi cilmigiisaa dhammaystiran oo dulmi ma jira iyo oo yacni waxa weeyaan dulmi addoommadiisa uu dulmiyaayo likamaali cadli oo icyaa iyo cajsi iyo daalidi ma jirto iyo taagdarro dee likamaali quwatihi wa qudratihi quwadiisa awooddiisa iyo qudradiisa kaamilka ah darteed hurdo iyo lulo iyo waxaasina ma jiraan dee likamaali xayaati marka waxaa ka mida waxyaabaha alle loo diidayo almowtu dhimashadii iyo wanowmu hurdadii iyo wasinatu luladii iyo walcajsu taagdarradii iyo walciyaau daalidii iyo wadulmu dulmigii iyo walghaflatu mooganaantii can acmaali lcibaad ee addoommada acmaashooda la mooganaa ayaa rabbi loo diidayaa oo waxaasoo dhan ilaahay waa ka nasahan yihi iyo wa an yakuuna inuu ahaado lahu alle mahiilun wax la mida aw kufun ama u dhigmaa iyo wanaxwi daalika wixii la mid ah waxaasoo dhan allah waa loo diidayaa subxaanahu wa tacaala wa mima lam yarid waxa aanu soo aroorin ihbaatuhu sugitaankiisa iyo walaa nafyu diidmadiisu toona waxa ka mid ah waxa aan in la sugay iyo in la diiday midna aanu soo aroorin waxa ka mid ah lafduljihati lafdiga jihada falow sa'ala saa'ilun qofku weydiiya hadduu ku su'aalo hal nuhbitu miyaynu u suganaa lilaahi ilaahi tacaala korreeye jihatun horta ilaahay jiho ma u sugannaa qof hadduu ku weydiiyo ilain lafdiga jihadu kitaab iyo sunnatoona kumuu soo aroorine qulnaa waxaynu ku odhananaa lahu saa'ilkaa ina weydiiyey lafduljihati lafdigan jihadu lam yarid kuma soo aroorin fi lkitaabi kitaabka iyo wasunnati sunnada kuma soo aroorin ihbaatan sugid la sugayo iyo walaa nafyan diidme la diidayo toona lafdiga jihada kitaabkiiyo sunnada laguma sugin lagumana diidin oo kuma soo aroorinba wayuqnii waxa kaaga filan canhu lafdiga jihada maa habata waxa ku sugnaaday fiihimaa kitaabkiiyo sunnada oo ah min ana allaha in alle tacaalaa korreeye fi samaa'i samada uu ka sarreeyo taasaa kaaga filan markaa lafdigii jihadu mar haddaanu soo aroorin dee waad ka tawaquftay oo manaad sugin manaad diidin wa amaa macnaahu macnihiisa waad kala saaraysa wa amaa macnaahu macnihiisa samiyaa jihada macnaha aad looga jeedo fa imaa an yuraada imaa in looga jeedo bihi isaga yacnii lafdigaa jihada in looga jeedo jihatu suflin jiha hoosaysa aw jihatu culuwin ama jiha sarraysa oo tuxiitu billaahi ilaahay koobaysoo ku wareegsan aw jihatu culuwin ama in looga jeedo jiha sarraysa oo laa tuxiitu bihi alle aan ku wareegayno aan koobayn wuxuu ku yidhi haddaba macnihii jihada miya saddex midkoodun baa looga jeeda in looga jeedo meel hoosaysa tacaala allahu can dalika culuwan kabiira in looga jeedo jiho sarraysa oo ilaahay laakiin koobaysa oo ku wareegsan tacaala allahu can dalika culuwan kabiira iyo in looga jeedo jiho sarraysa oo ilaahay aan koobayn oon ku wareegsanayn yacni saddexdaa midkoodun bay noqonaysa falawalu haddaba macnaha hore baatilun baatil weeyaan oo xaq ma aha waayo waa limunaafaatihi wuxuu ka hor imanayaa liculuwi illaahi ilaahay sarrayntiisa tacaalaa korreeye culuwigaasoo ahaabiti ku sugan bilkitaabi kitaabka alle ku sugan iyo wasunnati sunnada rasuulka iyo walcaqli caqliga caafimaadka qabana ku sugan iyo walfitra abuurka wanaagsan ee dadka ku beeranee ay ku dhasheenna ku sugan iyo walijmaaci kulanka ay ahlulcilmiga iyo salafku ku kulmeenna ku sugan wuxuu ku yidhi haddaba macnaha hore in jihada looga jeedo yacnii jiha hoosaysa iyadu horta waa baatil waayo waxay ka hor imanaysaa sarrayntii ilaahay sarreeyey ee adilada oo dhan ku sugnayd macnaha markaa meesha ka saar isagu horta waa baail wahaani macnaha labaadna baailun baail weeyaan aydan lagu noqoye mar labaad macnaha labaadna waa baail oo waayo lianna allaha maxaa yeelay alle tacaalaa korreeye acdamu waa ka wan yahay min an yuxiita inuu koobo bihi alleh shay-un shay oo min makhluuqaati makhluuqaadkiisa ka mid ah macnaha labaad ee ah jihada in looga jeedo ma- jiho sarrayso oo laakiin ilaahay koobaysoo ku wareegsan macnahaasina waa baatil oo xaq ma aha waayo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa rabbi waa ka wan yahay in shay makhluuqaadkiisa ka midii uu koobo ama uu ku wareego tacaala allaahu can daalika culwan kabiira waayo ilaahay khalqigiisa oo dhan wuu ka sarreeyaa oo wax ku wareegsanoo koobi kara oo waxa weeyaan waxa la odhan karo uu koobay rabbi maba jiro waayo dee makhluuq oo dhan ilaahay waa ka wan yahay waanu ka sarreeyaa dee maxaa soo hadhay macnihii saddexaadu wahaaliu macnihii saddexaadna xaqun xaq weeyaan isagu waayo lianna allaha ilaahay tacaalaa korreeye alcaliyu waa ka sarreeya fowqa khalqihi ee khalqigiisa ka sarreeya khalqigiisa dushooda ahaaday walaa yuxiitu mana koobo bihi alleh shay-un shay oo min makhluuqaati makhluuqaadkiisa ka mid ihi ma koobo kumana wareegi karo waxa uu yidhi macnihii saddexaad baa xaq ah oo macnaha saddexaad muxuu ahaa jihada in looga jeedo yacnii sarrayn waxa weeyaan aan wax koobaya aanu jirin jihatu culuw wax ku wareegayo koobayaana aanu jirin macnahaasa xaqa waayo dee ilaahay khalqigiisao dhanna wuu ka sarreeyaa walaa yuxiitu bihi shay wax koobi karoo ku wareegsanna ma jiro idan waxaynu leenahay qofkii lafdiga jihada keenay lafdiga waynu ka tawaqufnee macnaha haddaad u jeeddo hoosaynna waa baatil haddaad u jeeddo sarrayn ay makhluuqaadkiisa wax ka midii koobeenna waa baatil haddaad u jeeddo sarrayn mudlaq ah oo wax alle wax ilaahay koobayaa aanu jirin oo wax walba uu ka sarreeyana dee waa xaq macnahaas oo waa la aqbalaya wadaliilu haadihi tani daliilkeeda alqaacidati ee qaacidadii alsamcu waa kitaabka iyo walcaqlu caqliga sheekhu wuxuu ku yidhi haddaba qaacidadanna daliilkeedu waa kitaabka iyo caqliga saliimkee fayow fa ama asamcu haddaba kitaabkii miyaa fa minhu waxaa ka mid a qowluhu tacaala hadalku allaah yidhi korreeye wahaadaakani kitaabun kitaab weeyi kitaabkaasoo anzalnaahu aanu soo dejinnay kitaabkaasoo mubaarakun la barakeeyey oo khayrkiisu fara badan yahay ee fattabicuuhu raaca kitaabkani oo wattaquu ilaahayna ka cabsada ficlan limaa amara wa tarkan limaa lah- limaa nahaa idinkoo wuxuu idin farayna falaya wuxuu idiin diidayna isaga tegaya lacallakum turxamuun likay turxamuu si laydinku naxariisto oo raxmatu arxami araaximiin aad u mutaysataan ilaahay aayaddan wuxuu ku tilmaamay kitaabka mubaaragga ah inuu waajib yahay in la raaco daliilku markaa waa maxay ayna shaahid shaahidku waxa weeye dee kitaabka layna amray inaynu raacno ilan fattabicuuhu baa la yidhi shaahidku waa fattabicuuhuye wixii asmaa iyo sifaat ku sugan dee alla waa inaynu u sugnaa wixii la diideyna dee waa inaynu u diidnaa marka ibaatkii iyo nafyigii waa in kitaabkiiyo sunada loo daba fadhiisto waxa keensanaysa taas fattabicuuhu baa la yidhi itibaaciina maxaa ka mid ah waxay sugeenna inaad alla u sugto waxay diideenna aad diiddo iyo wa qowluh hadalkuu allaah yidhi faaaminuu rumeeya billaahi alla rumeeya wa rasuulihi rasuulkiisiina rumeeya rasuulkiisii annebiyi ee nebiga ahaa almuuxa ilayhi min asamaa ila annaba waa bimacna alkhabar waana khabaru samaa warkii samada kii samada looga waxyooday alummiyi ee ummiga ahaa ummiga waxaa la yidhaha waa nisbatun ila alum hooyadii baa loo aaneey loo nisbeeyey oo dee ilmaha yar hooyadii markay dhasho ee weli isaga yacnii hooyadii ay gacanta ku hayso laa yaqra' walaa yaktub soo maaha waxna ma qoro waxna ma akhriyo marka waxaa looga jeedaa alummiy alladii laa yaqra'u almaktuub walaa yaktub ka aan waxna qorin waxa qoranna aan akhriin ayaa looga jeeda marka nebigu sala allahu calayhi wasalam dee dalaa-isha iyo calaamaadka nebinimadiisa lagu aqoonsaday waxaa ka mid ahaa isagoo ummi ah oon waxa qoran akhriiba karin waxna aan qorin ayaa la arkay haddana kitaabka qiimaha iyo qadarkaa leh dee isagoo akhriyayo dadkii u sheegaya markaa dee waxay taasi daliil u tahay warkani inuu yahay war samada kaga yimid ile waxba muu qori jirin oo meel wax ka soo qorqortay maba jirto oo dee laa yaqra walaa yaktub ummi baabu ahaa idan dee waa khabar samada kaga yimid oo waxyigaa samaawiga ah ayuunbuu ku akhriyey ee wax la soo qoray may ahayn faaaminuu rumeeya billaahi alla iyo warasuulihi rasuulkiisii rumeeya annabiyi ee nebiga ahaa alummiyi ee ummiga ahaa ee yacni waxna aan qorayn waxna aan akhriyeyn waxa maktuubka ah laakiin waxyigaa samada kaga soo degay uun akhriyaya idiin sheegayey nebigaa ummiga ah rumeeya aladii nebigaasoo yu'minu rumaynaya billaahi alla rumaynaya iyo wa kelimaatihi kelimaadkiisa iyo hadalkiisa rumaynaya watabicuuhu raaca nebiga lacallakum tahtaduun likay tahtaduu si aad u hanuuntaan shaahidku waxa weeyi waxaa layna amray allah iyo rasuulkiisa in la rumeeyo rumaynta la rumaynayana waxaa ka mid ah asmaa iyo sifaad waxay sugeen in la sugo iimaanka ayay ka mid tahy itibaaca nebiga la raacayana waxaa ka mid ah dee wuxuu sugayna in la sugo wuxuu diidayna la diido iyo wa qowlih odhaahda allaahuu yidhi wamaa aataakum arasuulu rasuulku wuxuu idin siiye fakhuduuhu qaata wamaa nahaakum canhu wuxuu idiin diidana fantahuu ka taga shaahidku waxa weeyi fakhuduuhu iyo fantahuuda oo rasuulku wuxuu idinla yimaado dee qaatee uu idin amro wax alla wuxuu idinka reebuu idiin diidana dee isaga taga dee macnaha waxaa ka dhalanaysa asmaada iyo sifaadka wixii nebigu sala allahu calayhi wasalam u sugay dee suga wixii uu diidayna diida iyo wa qowlih odhaahdu allah yidhi weeyaan man yutic irasuula rasuulka ruuxa ateecaa faqad aطaaca allah ilaahay ayuu ateecay oo aacatuhu min aacatih aacada rasuulku waxay ka mid tahay aacada ilaahay waman tawallaa ruuxa iska jeestana famaa arsalnaaka kumaanaan soo dirin baa layidhi nebi allow calayhim iyaga xafiidaa inaad ilaaliso adiga gaadh lagaagama dhigin wamaa ursiluu calayhim xaafidiin man yutic arasuula rasuulka ruuxa ateeca faqad aطaaca allah ilaahay buu ateecay oo aacada rasuulku aacadii ilaahay bay ka mid tahay sida aacada ilaahay aacada rasuulka ay uga mid tahay waman tawallaa ruuxa jeesta ee rasuulka ateeci waayana allah wuxuu yidhi famaa arsalnaaka nebi allow kumaanaan dirin calayhim iyaga xafiida inaad ilaaliso oo dee adigu gaadh kama hayn kartid hidaayada iyo hanuunkana qalbigooda ma gelin kartid ilaahay bay hidaayadu gacantiisa ku jirtaa marka dee rasuulka in la ateecana waxaa ka mid ah wixii uu la yimid in la aqbaloo la qaato oo wixii uu sugayna la sugo wuxuu diidayna la diido wa qowlih iyo odhaahdu allah yidhi weeyaan fain tanaasactum haddii aad ku doodaan fii shayin shay faruduuhu waxaad u celisaan ila allahi ilaahay xaggiisa iyo warasuuli rasuulka xaggiisa u celiya in kuntum haddaa ahaateen tu'minuuna kuwa rumaynaya billaahi alle iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe daalika arrinkaas oo wax allo waxaa isku qabataan ilaahay iyo rasuulkiisa inaad ula noqotaan ah ayaa khayrun idin khayr badan oo wa axsanu idiin wanaagsan ta'wiila xagga cidhibta iyo caaqibada dambana aayaddanna waxaa laynagu faray wax kastoo laysku qabto alle iyo rasuulkiisa in loo celiyo oo waxay xukumaan la qaato oo laga dambeeyo dee asmaada iyo sifaadka ayaa ka mid a waxyaabaha laysku khilaafay ee ahlu bidaca iyo baatilku ay waxa weeyaan hidaayadii hanuunkii ka baydheen marka dee allah iyo rasuulkiisu wixii ay sugeenna suga wixii ay diideenna diida wa qowlih iyo odhaahdu allah yidhi weeyaan subxaanah waanixkum ku kala xukun nebi allow beynahum dhexdooda bima anzala allah ilaahay wuxuu soo dejiyey ku kala saar walaa tattabic hana raacin ahwaa'ahum hawadooda iyo iyagu waxay doonayaan iyo rabitaankooda ha raacin laakiin ilaahay wuxuu soo dejiyey ku kala xukun dee wuxuu ilaahay soo dejiyeyna waxaa ka mid ah asmaadiisa iyo sifaadkiisa in loo sugo oo aan loo diidin waxa uu sheekhu yidhi ilaa hayri daalik waxaa la soo sheegay wixii kale aan ahayn iyadoo loo geynayo ay mudaafatan ilaa hayri daalik yacni nusuustaa aynu soo sheegnay iyadoo loo idaafaynayo oo loo geynayo wixii kale ka soo hadhay kuwa aan ahayn oo mina nusuusi nusuustii ka mid ah nusuustii addaallati ee ku tusinaysay calaa wujuubi aliimaani rumaynta la rumaynayaa inay waajib tahay bimaa kii la rumaynaya jaa'a ku yimid filqur'aani qur'aanka iyo wasunnati sunnada iyadoo nusuustaa hore loo geynayo nusuusta kale ee ku tusinaysa inay waajib tahay rumaynta la rumaynayo kitaabkiiyo sunnada wixii ku soo arooray wa kullu nasin nas kasta iyo deliil kasta oo yadullu ku tusinaya calaa wujuubi اliimaani rumaynta la rumaynayaa inay waajib tahay bimaa jaaءa wixii ku yimid fi lqur'aani qur'aanka deliil kasta oo ku tusinaya waajibnimada in la rumeeyo wixii qur'aanka ku yimid fahwa isagu daallun wuxuu ku tusinayaa calaa wujuubi اliimaani in la rumeeyaana inay waajib tahay bimaa jaaءa fi sunna sunnadana wixii ku yimid waxa uu sheekhu yidhi deliil kasta oo ku tusinaya inay waajib tahay rumaynta wixii qur'aanka ku yimid waxa kaluu ku tusinayaa sidoo kale inay waajib tahay rumaynta la rumaynayo wixii sunnada ku yimid waayo labadaasi waa qariinaani laa yaftariqaan waa mataano aan meelna ku kala hadhayn oo isfasiraya oo mid walba ka kale uu caddaynayo waxa uu sheekhu yidhi lianna mima jaaءa fi lqur'aani lianna mima jaaءa waayo waxa ku yimid waxa ka mid a fi lqur'aani qur'aanka wixii ku yimid waxa ka mid ah alamru amrista lays amray biitibaaci nebiyi nebiga in la raaco sala allahu calayhi wasalam wafattabicuuhu baa layna yidhi waayo qur'aanka wixii ku yimid baa waxa ka mid a dee in layna yidhi nebiga raaca mar haddii nebiga raaca la yidhi dee sunnadiisa in la rumeeyaa waa waajib iyo waraddu in loo celiyo ayaa qur'aanka ku yimid ilayhi iyo waraddu ilayhi xaggiisa in wax walba loo celiyo oo loo noqdo cinda tanaasuci marka la doodee wax la ysku qabto waxaa kaloo qur'aanka ku yimid in nebiga xaggiisa layskula noqdo marka wax laysku qabto oo fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi warasuuli iyo waraddu ilayhi celinta nebiga xaggiisa wax loo celinayaana yakuunu wuxuu ahaanayaa ilayhi in nebiga xaggiisa loo celiyo nafsihi laf ahaantiisa fii xayaatihi noloshiisii iyo wa ilaa sunnatii sunnadiisa in loo celiyo khilaafka bacda wafaatihi dhimashadiisa dabadeed rasuulkan la yidhi iskula noqdana laba midkoodunbuu noqonayaa markuu noolaa isaga in laysula tago laftiisa iyo markii uu dhintay kadib dee sunnadiisa sugan in layskula noqdo ilan sunnadii baa ina dhex taalla hadduu isagu inaga tegay haddaba fa ayna aliimaanu bilqur'aani fa ayna aliimaan aaway rumayntii la rumaynaya bilqur'aani qur'aanka la rumaynaya liman mid istakbara ka kibrow ka santaaga can itibaaci rasuul rasuulka raaciddiisa sala allahu calayhi wasalam rasuulka raaciddiisii alma'muuri lays amray bihi itibaacaasi filqur'aani laysku amray wuxuu haddaba sheekhuu yidhi rumayntii qur'aanka la rumaynayay xaggay ka martay ruuxa ka santaagay inuu rasuulka raaco ilan qur'aankaa yidhi rasuulka raaca dee haddaad rasuulka raaci weydo qur'aankii maad rumayn weeyaan walidaalika halkaa waxaad ka garanaysaa yacnii kufriga ama gaalnimada iyo baadida ay baadiyoobeen kuwa la yidhaha qur'aaniyiinta waa gaalnimo yacnii aa'ifa ama firqa waxaa jira la yidhaha qur'aaniyiinoo yidhi annaku se qur'aankaa waxa ku yaalla mooye sunno ma naqaan waa hadal dad oo xadiid nebi qaadan mayno xaqiiq ahaan laakiin waxay tahay qur'aaniyiin maahee xataa qur'aankay beeninayaan ilan qur'aanku isagaa ina amray rasuulka in la raaco wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu waxa uu sheekhu yidhi markaa fa ayna aliimaanu rumayntii aaway bilqur'aani qur'aanka la rumaynayay liman mid yacnii iimaankiisii qur'aanku halkuu maray kaasoo istakbara ka kibray can itibaaci rasuuli rasuulka inuu raaco sala allahu calayhi wasalam rasuulkii raacidii alma'muuri lays amray bihi itibaaciisa fi lqur'aani qur'aanka laysku amray wa ayna aliimaanu rumayntii aawe bilqur'aani qur'aanka la rumaynayay liman mid yacnii iimaankiisii qur'aanku mee midkaasoo lam yarudda aanu celin annisaaca doodii iyo khilaafkii ila nebiyi nebiga aanu celin sala allahu calayhi wasalam walxaal qad amara allaahu ilaahay uu amray bihi yacnii raddigaa in rasuulka layskula noqdo filqur'aani qur'aanka uu inagu amray bal ruuxa aan doodii iyo wixii laysku qabta aan rasuulka u celin iimaankiisii qur'aanku halkuu maray ilan qur'aanka ina yidhi iskula noqda rasuulka eh wa ayna aliimaanu rumayntii aaway birasuuli rasuulka la rumaynayey alladii iimaankaasoo amara bihi uu amray alqur'aanu qur'aanku liman mid iimaankiisii uu rasuulka rumaynayey yacnii axadkaa ama midkaa iimaankiisii mee midkaasoo lam yaqbal aan aqbalin maa jaa'a wixii ku yimid fii sunnatii rasuulka sunnadiisa waxa uu sheekhu yidhi oo aaway halkuu maray iimaankii rasuulka uu rumaynayey iimaankaasoo qur'aanku ina faray halkuu ka maray ruuxa aqbali waaye sunnadii rasuulka macnaha dee rasuulka ma rumayn haddii kale sunnadiisu aqbali lahaa walaqad qaala allaahu alle wuxuu yidhi tacaalaa korreeye wanazalnaa waxaanu kugu soo dejinnay calayka adiga nebi allow alkitaaba kitaabka ayaanu kugu soo dejinnay tibyaanan likulli shay xaal uu wax walba caddaynayo wanazalnaa waxaan kugu soo dejinnay calayka korkaaga nebi allow alkitaaba kitaabkaa qur-aanka ayaanu kugu soo dejinnay tibyaanan caddayn u caddaynayaananu kugu soo dejinnay likulli shay wax walba wa min almacluumi waxa laysla ogyahay macruufka ah waxa ka mid ah ee la yaqaano anna kaiiran in in fara badan oo min umuuri shariicati shariicada arrimaheeda ka mid ah arrimaha shariicada ee alcilmiyati cilmiga loo nisbeeyey umuuraha caqiidada ku saabsan iyo walcamaliyati arrimaha shariicada ee camalka loo nisbeeyey oo ah arrimaha ku saabsan axkaamta fiqiga iyo cibaadaadka camaliga ah yacnii waxaa la garanayaa in fara badan oo arrimaha shariicada ku saabsan kuwa ictiqaadka iyo kuwa cibaadaadka iyo umuurta fiqiga aba jaa'a inuu ku yimid bayaanuhaa caddaynteedu bisunnati sunnada ay ku timid fayakuunu markaa wuxuu ahaanayaa bayaanuhaa arrimaha caddaynta lagu caddeeyey bisunnati sunnada lagu caddeeyey min tibyaani lqur'aani qur-aanka caddayntiisay ka mid noqonaysa macnaha rabbi waxa uu yidhi kitaabkaasaanu kugu soo dejinoo wax walba caddeeyey wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaanan likulli shay waxa sheekhu uu ka jawaabayaa waxaa laga yaabaa ruux inuu ku yidhaahdo kitaabkaa wax walba caddeeyaa tidhe ka soo saar qur'aanka inta ragcadood ee duhurku yahay ama soomku waxa uu ku buro ama sekadu waxa ay ka waajibto qur-aanka ka soo saar buu ku odhan karaa waadigan leh tibyaanan likulli shay tii buu sheekhu ka jawaabo waxa uu yidhi arrimo fara badan oo shareecada ka mida sunnadaa caddaysay oo markii laynagu yidhi wa aqiimu salaata salaadda ooga salaadda la oogayaa waa imisa sifadeedu waa sidee nebi moxamed baa inoo caddeeyey oo sunnaday ku suganta waxaa laynagu yidhi wa aatu zakaata sakada bixiya sakadan la bixinayaa waa maxay intay leeg tahay maxay ka waajibaysaa yaa la siinayaa rasuulkaa inoo caddeeyey oo sunnaday ku suganta marka macnaha sheekhu wuxuu leeyihi arrimo fara badan oo shareicada ka mida oo qur'aanka ku timid iyadoo duuduuban oo caam ah oon la faahfaahin oon la kala saarsaarin waxa kala saartoo kala socdoo caddaysay sunnada rasuulka caddaynta ay sunnada rasuulku caddaysana waxay ka mid tahay caddayntii qur'aanka ilan qur'aanki iyo sunnadii waa mataanaha isku lamaan ee aan la kala saari karayne waxa uu sheekhu yidhi markaa wa ama alcaqlu markaa taasi waa dalaaladii waxa weeyaan samciga ama qur'aanka wa ama alcaqlu caqligii miyaa sida uu tusinaayo fa naquulu waxaynu leenahay ina tafsiila alqowli hadalka in la kala saaro oo la caddeeyo fii maa yejibu hadalka laga hadlayo fii maa yejibu waxa u waajibaya aw yamtanicu ama ka mamnuuca ah aw yajuusu ama ku bannaan fii xaqillaahi ilaahay xaqiisa tacaalaa korreeye hadalka laga hadlaayo ilaahay maxaa u waajibay maxaa ka mustaxiil ee ka mamnuuca maxaa ku bannaan hadalkaa laga hadlayo faahfaahintiisa iyo qeexidiisa iyo caddayntiisu min umuuri اlghaybi arrimaha inaga maqan ee inaga qarsoon ayay ka mid yihiin allatii arrimahaasoo laa yumkinu aanay suurtoobayn idraakuhaa in lagu gaadho bilcaqli caqli keliya in lagu gaadho aanay suurtoobayn fawajaba waxa waajibay markaa alrujuucu in loo noqdo fiihi arrinkaa loola noqdo ilaa maa jaa'a waxa ku yimid fi lkitaabi kitaabka iyo wasunnati sunnada wuxuu yidhi daliilka caqliguna waxa weeye waxa ilaahay waajibka u ah iyo waxa mustaxiilka ka ah iyo waxa ku bannaan in la faahfaahiyo oo si fiican loo kala qeexaa dee waa umuurta qeybka inaga qarsoon caqliga bani aadamkana keligii laguma gaadhi karo idan waxa waajiba arrimaha in loola noqdo dee kitaabka iyo sunnada waajibkana waxaa la yidhaha maa laa yumkinu cadamuhu waxaan lasuurtala suuraysan karayn cadamkiisa jaa-iskana waxaa la yidhaha maa yumkinu cadamuhu waxa cadamkiisu uu suurtoobo mumtanicana waxaa la yidhaha maa yastaxiilu wujuuduh waxa jiritaankiisuba uu mustaxiilkayey marka waxyaabaha noocaasa dee waxa lagu garan karaa uun waxyiga ee caqliga laguma garan karo tafsiilkana sheekhu wuxuu ku ixtiraasayaa uu iskaga saarayaa macnaha ijma duuduub ahaan caqliga waxa lagu haleeli karaa ana allaha kaamilu sifaati calaa sabiili aliطlaaq ilaahay sifaatkiisu inay kaamil yihiin oo dhinac walba ka dhammaystiran yahay oo iin iyo nuqsaan oo dhan uu ka nasahan yahay yacnii arrintaa duuduub ahaan iyo guud ahaan caqliga fayow waa lagu gaadhi karaa laakiin tafaasiisha iyo faahfaahinta laguma gaadhi kara ilaa bilwaxyi idan waa waajib in loola noqdo waxyiga wa ama alcaqlu miyaa fa naquulu waxaynu leenahay ina tafsiila alqowli hadalka in la tafsiiliyo la kala saaro laga hadlayo fiimaa kii yajibu u waajibayey aw yamtanicu ama mamnuuca ka ahaa aw yajuusu ama ku bannaanaa fii xaqi illaahi ilaahay xaqiisa tacaala koreeye min umuuri اlghaybi arrimaha inaga qarsoon bay ka mid yihiin allatii taasoo laa yumkinu idraakuhaa aanay suurtoobayn in lagu gaadho bilcaqli caqliga fawajaba markaa waxaa waajibaya alrujuucu in loola noqdo fiihi arrinkaasi ilaa maa jaءa fi اlkitaabi waالsunna kitaabkiiyo sunnada wixii ku yimid in loola noqdo ayaa waajib ah wallahu subxaanahu wa tacaala aclam